aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacayaasha islamarkaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo hay-adda ayaa tilmaamtay in imika la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waaro u noqon kara barakacayaasha faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in ku dhowaad saddex milyan oo soomaali ah ay yihiin barakacyaal kuwaasi oo nus milyuun ka mida ay ku sugan yihiin caasimadda muqdisho dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad soddon sano iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay in bishii oktoobar ee sanadkan ay koox khubro ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacayaasha islamarkaana la iskula ego qaabka xal waara loogu heli lahaa sida sharciga caalamiga ee uu dhigayo xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo xafiiska duqa caasimadda muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa aasaastay xogayn qaabilsan helista xal waara taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib udejinta barakacyaasha qaabilsan iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo hay-adda ayaa sheegtay in barakacayaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si deg deg a loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey u n h c r inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacayaasha soomaaliya ugu tala gashay warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in barakacayaasha ku sugan muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag iyagoo aan haysan adeegyada asaasiga ah waxaa sare u kacay xaaladda nafaqa la-aanta waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacayaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iska leh dhulka ay degan yihiin warbixintan ay cusub ee hay-adda refugees international soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacayaasha waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiirka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda muqdisho waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacayaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay talooyinka ay hay-adda refugees international soo bandhigtay ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacayaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay iyagoo oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakacaha ahaa warbixinta hay-adda refugees international ayaa ugu baaqday deeqbixiyayaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka iyadoo bogaadisay in deeqbixiyayaashu ay boqolkiiba shan iyo toddobaatan soo xereeyeen lacagtii halka bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan ugu dambeyntii hay-adda refugees international ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini'aadanimo ee soomaaliya ay tahay mid weli liidata iyadoo in ka badan shan milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo deg deg ah mahadsaned xuseen warbixintaasin xuseen barre ayaa noo soo diyaariyey haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacayaasha ayaa isla xuseen barre waxa uu arrintaasi ka wareystay basme caamir oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada allah u naxariisto maayirkii hore mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacayaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacayaasha guddoomiyaha hadda joogay guddoomiye cumar isagana sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay barakaca degan magaaladan aada ilaa waxaa lagu qiyaasaa sideed boqol ilaa shan boqol oo barakac ah hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacayaasha meel fiican ayay noo mareysaa sida loo sheegay hayadaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasinkii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xooga u saarayaan waa sax hadda waxaan diyaarineynaa ilaa iyo saddex boqol oo qoys in loo dhiso guryo caalami ah dhulkii hadda waa la waa la diyaariyey waxaa dhiman in shaqa shaqada hooshii la gudagalo sidaas ogtihiinba ay noqdaan guryo markaasi kii qof bini aadan ku noolaan karo ee sanbuush uusan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololmaalmeedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan sidaas ogtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasiisa gacanta nagu siiyana wada shaqeyn fiican ee nagala dhexeyso sidaas ogtihiin roobabkii hadda da-ay oo kale si aada xawli ah ayaa gudoomiyaha gobolka u horeeyay iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasaaradda iskaashaneedana gaarsiinay agabyadii markaas kahortaga ahaa ama dhiibgeedinta ahaa loogu talagalay shan boqol oo dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa mar dhow inaan ka diyaarino daar ku yaala degmada xamar weyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacayaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka banaadir lagu tababaro tababaro lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee kusoo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka hadda diyaariyey mar dhowaan jira rajeynaynaa inuu bilowdo dadka barakacayaasha ay ku sugan magaalada muqdisho siyaabo kala duwan ayay usoo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakiciyey ma qorshaha ma idinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada dalka hadday rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan goboladii ay ka yimideen dadka qaaro kale wax kale waxyaalo kala badan kala duwan ay ku yimaadaan hadday noqon lahayd abaaraha ka jiro hadday noqon lahayd fataha fatahaadaha ka jiro dalka hadduu noqon lahaa dagaalada ka jira dalka maadaama ay ku imaadaan haddana hadday diyaar u yihiin inaan celino waa celinaa cidda aan diyaar u ahayno inay joogtirtana waa soo dhaweynaa waana ka warqabnaa baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaasha waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho arrintaasi maxaa idinka qorshaysan ilaa iminka maxaad ka qabateen guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka banaadir oo horjoogo u lah in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin hadda waxaa socda tababaro ama xog waraysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah haddee noqon waxbarashada dhankeeda inaan xooga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenaayo gobolka banaadir ama caasimada gobolka in markaasyti wax shaqo abuur waxaa waalidkana shaqo abuur loo samey ilmihiina iskuulaadka waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama keyrkoodi inaysan ka harin taasina hadda degmooyinka gobolka banaadir ayuu ka socdaa barakayaasha degan aroortieed sidoo kale waxaa socda caafimaadka sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo ayadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalada madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cida dad kale inaysan u baahanin maamulka ayaa uu istaagay oo hogaaminaya gudoomiye cumar iyo guddoomiyaasha degmooyinku mar walba xogtoodii hoose maalin walba ka gudbiya maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro riboort dheeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku bariyeen ama subaxdii ay ku waadiriiseen maamulka degmada nala soo wadaagayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada basme caamir oo u waramaysay wariyaha v o e da xuseen bare aadan